bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti waxaan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walba aad joogtaan iyo si kastoo codkayga idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka cawaysnimo ee caawa iyo daljir waa habeennimo talaada soo gelayso axad baa baxaysa taariikhdu waa saddex iyo tobanka maars qodobada aan caawa barnaamijka idinku haya waxaa ka mid a qaracyo ismidaamin oo dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo cambaareeyey bannaanba xoogan oo dad ku dhaawacmeen loogana soo horjeedo madaxweynaha maamulka kaatumo oo ka dhacay magaalada buuhoodle sarukac ku yimid qiibaha kalluunka magaalada boosaaso xilli abaaro xoogan ay ka jiraan dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukun ku riday rag ka tirsan al-shabaab waxaa kaloo barnaamijka caawa iyo daljir aad ku dhegaysan doontaan jaaliyadda puntland ee denmark waxay wadaa gurmad ku aadan abaaraha baahsan ee ka jira dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin dacwadda tv-ga universal oo maanta ka bilaabatay magaalada garawe golaha wasiirada maamulka hirshabelle oo la dhaariyey banaanbax roobdoon oo maanta ka dhacay magaalada aabudwa qoysas barakacyaal oo deeq la gaarsiiyey magaalada burtille qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu waa laydmaynta uu socdo waxaad naga dhagaysanaysaan dhammaan efemyada daljir xeebaha yemen bariga etoobiya somalilan iyo bogga internetkaanu ku leenahay ee daljir dhatcom kulan wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan magacaygu waa maxamed cabdi maxamed maxamed lakiman barnaamijku wuxuu toos idinkaga imaanayaa magaalada garawe aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya in ka badan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay iridka hoteelka weheliye ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale la sheegay tira intaasi ka badan inay ku dhaawacmeen qaraxan oo ahaa mid aada u xoogan wuxuu ka dhacay iridka hoteelka weheliye ee magaalada muqdisho kadib markii gaari waxyaabaha qarax laga soo bixiyey halkaasi la dhigay afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in shan qof ay goobta ka qaadeen isla markaasina suurtagal tahay inuu khasaaro intaasi ka badan yahay aad baad u mahadsantihiin halkan waa kasoo horjeedka hotel xaashi weliye khasaaraha ka dhashay goobtan dhimashadu waa shan dhaawacuna waa tira intaa la-eg inkastoo aan xaqiijin dhaba loo haynin oo durbadiiba markii wax dhaceen la qaaday gaari baa ku qarxay halkan oo hadda xaqiijintii lahaa inuu noohay yahay iyo inuu kaarib yahay ay hay-adaha baaritaanka ku shaqaalaya xaqiijinayaan marka waxaan rabaa keliya si horu dhaca inaan idiin xaqiijiyo inuu qaraxuna dhacay dhimashaduna ay shan tahay ilaa hadda inta la hayo wax ka badanna ay soo bixi karaan dhaawacana la qaaday debdemiska dawladda hoosena uu soo gurmaday uu damiyey gawaaridii goobta ku holcanaysay wixii ka soo baxa baaritaanka oo dhammaystiranna markii hay-adaha ammaanku ay baaraan oo tirada rasmiga ay soo gudbiyaan ayaan idinla wadaagaynaa bahda saxaafaddu aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinkaga digo waxaan idinkaga digayaa markay wax dhacaan inaadnaan ku degdegin goobta wax ka dhacayaan oo aad u sugtaan maadaamaad aragteen wixii dhacay oo qaraxyo ahaa wariyaal soomaaliyeed inay dhibaata ku gaartay ujeedka qaraxu isweyddiin ma leh qolo aan aqoonin meelay u socdaan iyo meelay u socdaan iyo waxay dilayaan unbaa wax iska qarxinaya saakaxe waxay ahayd wadajir bay dhigeen gaari caasiya halkanna waa kuwa shacabka laamigay maraayay qaraxa kala dhigaaya wax ujeeddaan ma leh wax ka jeeddaana ma leh baaritaanka dabadeed ayaan idin xaqiijin doonaa tirada rasmiga ah waa mahadsantiin gaariga nooha iyo kaari baa laysku hayaa xaqiijin dabadeed helaysaan waa mahadsantiin
dhinaca kale taliyaha ciidanka bileeska ayaa isna ka warbixiyey khasaaraha qaraxasi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إلى ما ماسن سبحانه وتعالى أن قد قد مسلمين أن وافجينا وشقينا ضل كاني دس كاني دينتنا سواء كنسان بوحة قد عن ناسنا في المصيبة وأيان ضرر إن الصومالية عوانا وعقل عقل قود بلاي الوشبة أيدتي ومضي المسلمين تهاي فاسو أهلاقيان وحا قد عي دقر قبياشي إن الجاري ماشان سوبا كمين كل ترقيد كودين مجارين dad muwaadiniina soomaaliyeed oo baraa-a ayaa meeshaasi khasaaro dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaartay waxaan ku jirnaa gurmadkii buliiska iyo hay-adaha amniga iyo gurmadkii goaalkaysaan insha allahu tacaala waxaanna soo heli doonnaa ama aan soo qaban doonnaa dhagarqadayaasha ka dambeeyey barnaamijkaas khasaaraha ka dhashay guud ahaan maxaa nagu sheegi kartaa qaraxa khasaaraha ka dhashay waxaad arkaysaa burburkaas oo gaaray gaadiidka meesha yaalla baabuurtaas oo dhaawac u gaaray iyo midka guftay iyo dhimasho dhowr qof oo muwaadiniina wax meeshan madaxda mas-uuliyiin hadda ku dhintay ma jiraan iyo taargeed aan dhihi karna dadkaas waxaan soomaalidaas muwaadiniinta oo dhibaatadu gaartay aan ahayn marka wixii intaa ka dheer waa soo sheegi doonaa haddii alla idmo baadhis way socotaa oo dalkiyaa socda gurmadkii iyo dhaawac runtii dhaa iyo dhimashadii dadkii meesha wax gaarin qaaditaankoodaan ku jirnaa gaariga qarfay waa arkaynaa waxa weeye waa gaari noohaa sida meesha nooga muuqato gaariga meesha ka qarxay waa gaari noohaa insha allahu tacaala qaybaashii soo maleegana dhibkooda ayaga ayaa ku halaagsamay meesha insha allahu tacaala waa mahadsantiin idinku isla wararka qaraxaas ayaan ku guda jirnaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa cambaaray qaraxaasi ka dhacay qeybo ka mid a magaalada muqdisho kuwaas oo ka kala dhacay aagaarka warshada hore ee nacnaca oo fariisimo u ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale hoteelka weheliye ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay tan tahay wax laga xumaado islamarkaasina ay jiraan weli kooxo u ooman daadinta dhiigga shacabka waxaan aada uga xunnahay falalka qaraxyada ah ee lagu dhibaataynayo shacabka soomaaliyeed waxaan ballan qaadayaa inaan xooggeenna isku geyn doonno sidii aan gacan adag ugu qaban lahayn kooxo u ooman daadinta dhiigga shacabka ayuu yidhi ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waa hagaag iminkana magaalada buuhoodle magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn waxaa ka dhacay mudaaraad dad shacab ay ku dhaawacmeen waxaana looga soo horjeeday madaxweynaha kaatumo cali khaliif galeer oo isagu halkaasi xil habeena galay mudaaraadkan waxaa ku dhaawacmay laba qof oo shacaba haddaba si aan wax badan uga ogaan arrintaasi waxaan qadka taleefonka kula xidhiirnay wasiirka hore arrimaha gudaha ee kaatumo oo ka mid ah mas-uuliyiinta hogaaminaysa banaanbaxa looga soo horjeeday cali khaliif galeer qadka taleefonka wuxuu ugu warramay cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan stuudiyahan daljir ee garawe
banaanbaxan walaa horta marka hore aad baad umahadsan tahay banaanbaxan waxaa iga soo horjeeday cali khaliif oo xalay xilli dambe magaaladooda dhumasho kusoo galay ayaa dadku ku waaberiisteen subaxnimadii inuu dabaqa la yidhaha cabdi cabdigurey balaasi soo degay marka saaka subaxii horeba xilligii toddobadii ilaa sideediiba banaanbax banaanbax weyn baa magaalada ka bilowday banaanbaxa taayiro badan baa lagu gubay wadaa muddadii main roadka ahayd ee magaalada dhex mari jirtay arrintaana waxaa laiga soo horjeestay cali khaliif oo si dhumashaa magaalada kusoo galay horena loogu diiday inuu magaalada soo galo markii arrintan la ogaaday ayaa banaanbuxu bilowday waxaa laiga soo horjeedaana waxa weeyaan cali khaliif heshiiskii qarsoodiga ahaa ee uu la galay maamulka soomaalidiidka ee la magac baxay somaliland oo heshiis qarsoodiya kula galay taasaa dadka magaalada iyo dadweynaha iyo dhammaan garaadada gobolada soo sanaag iyo cayn ay hore ugaga soo horjeesteen maantana kaga soo horjeedaan oo lagaga banaanbaxay magaalada buuhood waayahay adigu wasiirkii hore arrimaha gudaha ee khaatimo oo iscasilay baad ahayd waxaan igu maqaalaa inaad tahay shaksigii hogaaminaya banaanbaxan marka laga yimaado wadahadalka kaatimo ee la gashay somaliland maxaa kale oo cali khaliif loogu diiday inuu buuhood la yimaado oo horeyba ugu sugnaa
banaanbaxan horta dadweynaha abaabulay guud kowaadba abaabushay anuu shaqsi ahaan uma abaabulin marka waxaa arrintaa cali khaliif keligii maahae ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii intii maamulkaa la dhisay rag badan oo u ololeynayay baa jira ninkii ugu horreeyey arrintan bilaabay ee somalilan wax ka noqda waxaa la odhan jiray injineer maxamed cali mire magaaladan waa laga saaray waxaa ku xigay nin la yidhaahdo la yidhaahdo waxaa ku jira qaybaa ku xigay maxamed aadan qaybe waxaa ku xigay nin la yidhahdo raas waxaa ku xigay xagle toosiyo u dambeeyey ninaan magaaladan laga saarin oo aan arrintan lagaga soo horjeesanin ma jirto marka waxaani wax cusub maaha oo ugu waa khaliif keliya loogu talagalay waa wax qof allo qofkii somaliland u galaa ama heshiis la gala lagaga soo horjeedo taasina taas ayay xambaarsan tahay in cali khaliif laga soo horjeesto magaaladana banaanbax laga sameeyo horeyna waa sii looga diiday inuu airboortka magaaladan ka baxo marka nin alla ninkii somaliland u adeegaya ama ama kula socda qorshaha qarsoodiga ah ee soomaaliya lag- lagu kala goynayo oo magaaladani si toos ay uga soo horjeedaa wax loo qarinayana maaha waayahay waxaa igu maqalaa ay soo gaaray in dhaawacyo ay jiraan ka dhashay banaanbaxan iyo iskahor istaaga cali khaliif la hordhigay magaaladu sidee bay haatan xaaladeedu tahay dhaawacyadiise waa sidee xaalkoodu
magaalada xaaladeeda xiisadeeda aad bay u kacsan tahay weli dadku wadooda weyn ee main roadka ay magaalada ay marayaan labada qof ee la leeyahay waa dhaawacmeen anigu weli maan arag laakiin waa dhaawac fudud baa lagu yidhi sidaan maqlay laba qof oo dhaawac fududa ayaa arrintaa ka dhashay laakiin weli magaalada daayiradiina way gubanayaan kiisadeeduna weli way kacsan waayahay xilli abaaraa lagu jiraa ee dadkiina ay u baahan yihiin in gurmad loo sameeyo oo la badbaadiyo magaalada miyay xamiri ka dhaa iyo dadweynuhu xilligan abaarta ah banaanbax iyo in e, siyaasi laga soo horjeesto
wallaahi waa arrinaa runtii aada u adag run ahaantii arrintaana waxaa ka mas-uula wixii maamulka somaliland u shaqaynaya iyo wixii ka imanaya ee dadku maanta dib ma qabaan culays bayna ku tahay aada iyo aada u badan waxa ay ka faa'iidaysanayaan maamulka somaliland iyo cidda ushaqaysa u shaqaynaysaana waa abaaraha dhulka ka jira iyo dadka kala filaqsan ee maanta aada u jilicsan horena umay soo geli jirin haddana waxa ay ku kalifay inay arrimahan oo kale ay ka faa'iidaystaan waa jileeca dadka iyo abaaraha dhulka ka jira ugu dambeyntii cali khaliif gallayr e, ma ku sugan yahay e, buuhoodle
haa cali khaliif hadda wuxuu ku sugan yahay hogaal la yidhaahdo cabdiguri barasa xalay saddexdii iyo barkii buuna soo galay taasi waa xaqiiq weeyaan waana ka laga banaanbaxayo hogeelka iyo hareerihiisii baana banaanbaxa hadda ka socda waxaa lagu diidan yahayna dee shaksi shaksinimo maaha waa nin dadka u dhashay dalkana u dhashay waxaa lagu diidan yahay waa mabda uu xambaarsan yahay ee maamulka soomaalididka ee somaliland la yidhaha ugu soo xambaaray taasaa lagu diidan yahay lagagana soo horjeedaa mid lagu raacayona maaha waa mid arrin loona baahan yahay in dadka waxgaradka iyo garaadada iyo cuuqaasha iyo ningarboodkuba ay si toosa uga hadlaan sida ay horeba ugu diideen ee ay ay somaliland uga soo horjeesteen waayahay ugu dambeyntii waxaa tahay e, siyaasiyiinta e, gobolka cayn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool gobolkaasi iyo degmada buuhoodle ee arrimahan siyaasadeed ku aadan
wallahi buuhoodle arrintan dee maanta cali khaliif xambaarsan yahay horey xabad ugu gashay dad badan baa ku dhintay agoomihii somaliland ay ku dishay dagaalkii kalshaale ayaa magaalada ka buuxa wax maanta dadka gobolka cayn degan loo sheegayo cusubi ma jirto waa waxaynu hore u diidnay waa waxaynu xabadda aynu wiilashaynu u siisanay maanta markaa wax somaliland hadal kaga helayso ama cali khaliif uu maanta ka dhaadhicin karayo cusub oo u wadaa ma jirto somaliland sidii aanu hore ugu diidnay ee aanu xabadda ugaga hortagnay baanu iyaga iyo wixii fekerkeedaba aaminsanba loogaga hortegayaa marka isaga wax cusub maaha somaliland dalkan inay kala jarqata annana inaanu dalkan isku haynaan rabnaa maaha midaanu ninna u daba fadhiisanayno waxaanu somaliland xabadda aanu kaga diidnay ee aanu kagala hortagnay ninna hadal lagaga dhaadhicin maayo inuu yidhaahdo dalka hala kala gooyo ama somaliland baa waxa laysu yahay somaliland wax soomaalinimo ka sokayso oo aanu isu nahay ma jirto wax waqooyi la yidhaahdaa oo dadka qaarka wax magaradkaa lagu maxaasadoo la yidhaha waqooyi baa laysku yahay baa jirta waqooyi lama nihin somaliland protectorate baanu la ahayn wax soomaali ka sokeeya oo aanu isu nahay ma jirto miiska soomaaliyeed baanu isu iman karnaa wax kaloo aanu isku raaci karnaa ma jirto ninkii fekerkaa wadaana waa nin habeen gudayaan leeyahay
barnaamijkan la socotaan waa caawiya daljir waxaa maanta magaalada garowe ee caasimada puntland ka bilaabatay dacwadda jiidiga universal iyo udhexaysa wasaaradda warfinta puntland iyadoo markaasi maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ay ku sugnaayeen weliyaal iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfinta puntland cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixin inooga diyaariyey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ayaa u fadhiisatay dacwad lagu soo ogay telefishinka universal xaruntiisa puntland kaasi oo dhowaan ay dowladda puntland sheegtay inaysan puntland ka howlgeli karin intaasi kadib waxaa saxaafadda si wada jir oo la hadlay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta puntland ee maa faysal khaliif barre iyo qareenkii difaaca iyo t v-ga sheekh siciid oo iyagu sheegay in loo baahan yahay in sharcigu shaqeeyo waxayna maxkamadda horteeda kaga doodeen warqadii lagu xidhay t v-ga inay ahayd sharci darro loona baahan yahay in sharcigu shaqeeyo
waxaa farxad weyn noo ah maanta in aanu kiiskii universal uu si rasmiya uga furmay maxkamadda darajada koowaad ee magaaladan garowe waxaanu aad ugu faraxsannahay dooda garyaqaanka difaacaya universal t v oo tilmaamay inaan dacwad universal ay furmi karin ilaa la buriyo warqada ka soo baxday wasaaradda warfaafinta oo sharciga aan dhinacnaba ka waafaqsanayn sababto a sharciga puntland wuxuu dhigaya waxa wax xidhi kara ama wax nibi kara waxa weeye waa maxkamad oo keliya ururka saxafiyiinta ee puntland waxa uu soo dhoweynayaa eed kasta oo loo haysto warbaahinta in hab sharciga loogu kala baxo macnaheeduna ma aha inaanu difaacayno khalad kastoo warbaahintu leedahay warbaahintu way khaldami kartaa khaladkeeda waa in sharciga lagu saxaa sidaas ayaa uu ku saxmaya warbaahintu sidaas ayaa qaanuunku ku ixtiraaman yahay sidaas ayaa dimuqraadiyadduna ay ku jirtaa waa in aysan dhicin in si ma garanaysaaye ay dowladdu sharciga xukuumaddu inay sharciga gacanteeda ku qaadato waxaan leenahay maxkamado waxaan leenahay qaanuun waxaan leenahay dastuur waa in intaba la ixtiraamaa warbaahintuna waxay diyaar u tahay wixii gef ee ay samayso ee sharciga hortiisa ka caddaada inay qaadato waxaananu taageeraynaa dacwad kasta iyo eed kasta oo loo haysta warbaahinta in sifa sharciya loo maro oo maxkamadaha la keeno sidaasna waxaa ku jirta sharafta qaanuunka waxaa ku jirta sharafta waddanka waxaa ku jirta sharafta warbaahinta waxaan kaloo halkan ka caddaynayna inay warbaahintu diyaar u tahay inay qaadato wixii qaanuunku uu ku helo ee dacwad ah qaanuunku ku helo ee eed ah inay qaadato una hoggaansanto الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد dhammaan daawadayaasha meel kastoo ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuhu runtii waxa weeye halkan masaaka waxaan ka furmay kiis loo haysto tvga universal cid kasta waa la dacweyn karaa cid kasta way dembi way gelin kartaa dhammaantaya waxaan u midaysannahay jiritaanka puntland iyo shacabkeeda laakiin waxaan rabnaa in sharcigu shaqeeyo oo cid walba ka sarreeyo separation of power waxaa loo sameeyey hay-adaha loo kala saaray hay-adda fulinta hay-adda xeerdejinta hay-adda garsoorka cidnaa mideen ciddeeda kale ku xadgudbin si loo ilaaliyo sharciga iyo xuquuqda muwaadiniinta sidaa darteed ma lihin oo odhanayno universal anagu hadda ilaa kiiska loo dhaadhaco hawsha waxba dhexgeli mayno laakiin waxaan rabnaa sharcigu inuu shaqeeyo oo dastuurka dowladda puntland shaqeeyo dastuur baan leenahay xeerar baan leenahay dhammaan shareecada islaamka intaasaan doonaynaa inuu shaqeeyo waana insha allahu tacaala waa ka warsugaynaa go'aanka maxkamadaha oo ah hay-adda awoodda u leh waxaana aad u diidannahay in golaha xukuumadda ama fulintu ay isku darsadaan awoodda garsoorka iyo awooddii fulinta taa ma yeeli karno sharciguna ma ogola taas weeye taan diidaynaa waxaan rabnaa sharcigu inuu shaqeeyo dastuurku inuu shaqeeyo waxaanu kale oo rabnaa inaan maamulkayaga shacabkayaga deegaankayaga midna inaan dhibaato u iman ciddii dembi gasha haddii t v-gu galo maxkamaddaa la hor keenaya garsoorkaana go-aan ka gaaraya haddii wasaaraddu gasho sidoo kale wey sharciga hortiisa waa loo siman yahay qodobka labiyo tobnaad dastuurka dowladda puntland waxa weeye sharciga hortiisa waa loo siman yahay dadku sharcigaa loo wada siman yahay halkaasaa la imaanayaa qofna qof kuma xadgudbi karo aad baan uga xumahay iyada oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd xiridda t v-ga la xiray aad baan uga xunahay maxaa yeele waddo sharciga looma marin saas darteed waxaan ku soo jeedinaynaa in xayiraadda laga qaado t v-ga oo uu hawl galo markuu hawl galana wixii loo sheeganayo loo sheegto taa waytaan soo jeedinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala ku-xigeenka xeeraryaha guud ee puntland maxamed xareed oo isna hadlay waxa uu sheegay in t v-ga si sharciya lagu xiray
dacwaddii ay ka soo gudbiyeen iyo caddeymihii iyo maragii marag muujintii waxaana hor keenay maxkamadda darajada koowaad maxkamadda darajada koowaad ayaa dhegaysatay gobolka nugaal balse qareenka universal t v yaa maxkamadda wuxuu soo hordhigay warqaddii xarigga ahayd ee universal t v lagu xiray warqadaasi ma soo saarinin kumana saxiixina agaasimo guud waxaa ku saxeixan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ahna sii hayaa xilka wasaaradda warfaafinta wasiirku wuxuu soo saari karaa dikreeto dikreetadaas ayuu ku joojiyay dikreetadaas hadday micno sharci leedahay iyo haddaysan lahayn waxaa ikhtisaas ku leh maxkamadda sare hadday dastuurka ka hor imaanayso iyo haddaysan ka hor imaanayn sidaa awgeed taasaanu maxkamadda sare maxkamadda darajada koowaad ku hor caddeynaya waxaan oo sheegin inaysan ikhtisaas u lahayn maxkamadda darajada koowaad ee ikhtisaas u leedahay maxkamadda sare dikreetada la soo saaray lagu xiray hadday dastuurka waafaqsan tahayna maxkamadda sare ay sheegaysa haddaysan dastuurka waafaqsanayna maxkamadda sare ay deganayso awood awood waayo maxkamadda sare ee puntland waxay u taagantahay maxkamaddii dastuuriga ah universal t v-na waxay ku dacwoonaysaa xuquuq dastuuri aan lahayn baa lagu xadfo dacwadda iyada waxaa iska leh maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuriga puntland waxaa u taagan maxkamadda sare ikhtisaaska maxkamadda sare yaa ka jawaabaysa taas iyada ugu dambayntiina wakiil wareedka tv-ga universal ee puntland cumar soomane oo hadlay waxa uu sheegay in ay maraysa dacwaddu meel fiican ayna ku rajo wan yihiin in tv-gu uu dib uga howlgala puntland bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan ku faraxsanahay maanta anigoo ku hadlaya magaca telefishinka universal xaruntiisa deegaanada puntland in meel wanaagsan oo rajo weyn iyo ifafaalo muuqanaysa ay ka muuqanayso qaabka ay u socodo eedeynta dacwadda ka dhexaysa dowladda puntland iyo tv-ga caalamiga universal maalinta beritaha hadduu ebrahl ka noqdo waxaa soo bixi doonta natiijada kama dambaydka ah ee ku aadan in telefishinka universal sidii awal uu kaga howlgeli jiray deegaanada puntland uu kaga howlgalo rajada aan ka qabno inuu dib u soo laabto shaqadii tv-ga universal uu ka waday deegaanada puntland waxay tahay mid aad u sarraysa maadaama qareenka u doodaya tv-ga universal uu maxkamadda horgeeyey sharciga cadaalad darrada ah ee uu ku xiran yahay telefishinka caalamiga universal iyadoo aan loo marin habka waafaqsan dastuurka dowladda puntland waxaa ku baaqaya oo aan ku soo celcelinaya mar walba in dowladda iyo eedeynta ay ka tirsanayso bahda saxaafadda loo maro habka cadaaladda sharciga iyo anshaxa saxaafadda sidoo kale waxaa dhowr jeer dhacday in maamulada ka jira waddanka soomaaliya ay go'aano degdega u qaataan in xanibaad iyo shaqogajoojin ay ka sameeyaan xarumaha warbaahinta shakhsiyaadka wariyaasha iyo qaybaha kale ee warbaahinta soomaaliyeed waxaan leeyahay in wax kala tabashada ka dhexaysa dowladda iyo warbaahinta loo maro habka sharciga dastuurka iyo anshaxa saxaafadda bahda saxaafadda aad baa mahadsantii
hagaag maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi ku riday rag ka tirsan al-shabaab oo dhowaana lagu soo qabtay qarax ka dhacay suuqa beerta waa beri ee magaalada muqdisho eedaysanayaasha ayaa waxay ahaayeen ilaa saddex ruux waxaana mid ka mid ah eedaysanayaashaasi lagu xukumay dil toogashac kaasi oo waday gaari ku qarxay suuqa beerta bishii nofembar ee sanadkii hore qaraxaasi ay ku geeriyooday in ka badan soddon ruux oo dhammaantood ahaa dad rayida oo ka ganacsanayay suuqaasi iyo weliba dad xilligaasi marayay waddadaasi cabdiqaadir cabdi xasan ayay maxkamadda ku xukuntay dil toogashaa waana shaksi horey usoo bandhigeen nabad sugidda haddaba guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sideeye soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa xukunka maxkamadda ku dhawaaqay ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishii saddexaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar labaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo hestay eedaysanayaasha kale ah kow cabduqaadir cabdi xasan afartan jir ah ina xaliimo caliyarow ku dhashay shabeellada hoose labo maxamed cabdulaahi nageeye lixdan jir ah ina xaliimo nuur ku dhashay cardheere saddex cabdinaasir cumar xasan saddex iyo labaatan jir ah ina safiyo cabdulaahi nageeye ku dhashay galguduud afar maxamed jaylaani cilmi soddon iyo saddex jir ah ina kutubey abikar cabdi ku dhashay xamar shan xasan maxamed dhaayow konton iyo shan jir ah ina xaliimo cali shucayb ku dhashay shabeellada hoose lix cabdullaahi xibsi salaad labiyo labaatan jir ah ina xaliimo cabdulle ku dhashay galguduud toddoba aadan maxamed jaamac sagaal iyo toban jir ah ina bilan maxamuud ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo xasuuq dad shacab ah dembiyadaas oo ku kala xusan aayadaha boqol toddobaatan iyo siddeed suuratulbaqara iyo aayadaha soddon iyo saddexaad iyo afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida iyo qodobka koowaad lixdan iyo afaraad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka laba boqol labaatan iyo kow laba boqol labaatan iyo labo afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed kadib markii ay ka mid noqdeen ururka al-shabaab isla markaana ay ka qayb qaateen falan lid ku ah qaranka soomaaliyeed iyagoo ka mid ahaa dadkii qaateen falan lid ku ah iyagoo ka mid ahaa dadkii abaabulay qarxiyey fuliyey qarixii ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban halkaas oo ay ku nafwaayeen soddon qofood oo ah ganacsatadii suuqa iyo afartan iyo saddex kale oo dhaawaca dood dheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay khilaalka eedaysane cabduqaadir cabdi xasan oo uu ka hor caddeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda in uu damacsanaa in uu isku qarxiyo suuqa beerta markii ay qaat qabteen ciidanka amniguna uu gaarigii waday ku qarxay suuqa beerta degmada waaberi goobtaasna ay ku geeriyoodeen dad u badan ganacsatadii suuqa markay aragtay maxkamadda khilaalka eedaysane cabdinaasir cumar xasan oo uu ka horbixiyey garsoorka ciidamada qalabka sida hortiisa in gaariga caasiga ah ee qarxay uu garaaska ugu keenay eedaysane maxamed cabdulaahi nageeye muddo laba maalin ahna uu yaallay gudaha garaaska kadibna uu ku wareejiyey laba nin oo uu usoo diray eedaysana maxamed cabdulaahi nageeye markay dhagaysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedaysane cabduqaadir cabdi xasan oo wada gaari caasi ah ay ka shakiyeen kana dejiyeen gaariga intii ay su-aalaha weydiinayeenna uu qarxay gaarigii uu waday eedaysanaha goobtaasna ay ku dhinteen dad shacab ah oo u badna oo u badan ganacsatadii ka agdhowaa qaraxa kadibna uu eedaysane cabduqaadir cabdi xasan u sheegay in uu doonayay in uu asaga isqarxiyo sidaasna ay ku qabteen asagoo geeyey garaaskii uu kala soo baxay gaariga qaraxa halkaasna laga soo xiray cabdinaasir cumar xasan iyo maxamed cabdulaahi nageeye iyo dhammaan shaqaalihii garaaska markii ay aragtay dembi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin cadaymihii laga qoro eedaysanayaasha iyo liiska ganacsatadii ku geeriyootay suuqa beerta oo tiradoodu dhan tahay soddon qof oo dhimasho ah afartan iyo saddex qofood oo dhaawac ah labo taleefanada ay ku wada xidhiirayeen eedaysanayaasha koowaad iyo labaad iyo saddexaad maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysane cabduqaadir cabdi xasan loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya lixda eedaysane oo kalena xorriyaddooda loo celiyo sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cabduqaadir cabdi xasan uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii qisaasta ganacsatadii ku geeriyootay suuqa beerta ee degmada waaberi lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban labo maxamed cabdulaahi nageeye iyo cabdinaasir cumar xasan waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo maxamed jaylaani cilmi xasan maxamed dhaayow cabdulaahi xirsi salaad iyo aadan maxamed jaamac haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi tawfiiq kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali shuute xarunta daljir ee magaalada garawe waxaa nagu soo booqday odayaasha reer guraaga ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada gobolka nugaal waxay ka hadleen xaaladda abaareed ee ka jirta halkaasi odayaashii waxgaradka reer guraaga ah ayaa dowladda puntland waxay ka codseen in laga soo gaaro gargaar haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaashaasi oo nagu soo booqday stuudiyaha daljir ee magaalada tan garawe ha aniga cabdirasaaq axmed faarax madax madow nabadoonka waxaan ahay u hadlaya reer guuraag
nabadoon waxaad ka wabixisaa meeshii meelahan abaaruhu xoogan ka jiraan gobolka nugaal ka tirsan iyo sababtan ugu kalata maanta inaad daljir ugu soo booqataan sababta adeer bismillaahi raxmaan raxiim horta waxa weeyaan horta waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa dawladda federaalka madaxweynaheeda iyo haddii alla waa ku roonyahay maamulka puntland dhammaantood waan salaamayaa dhammaantood waan salaamayaa abaar baahsan baa iska dhacday abaartuna waxay ka dhacday dalka soomaaliya dhammaantiis hadda anugu waxa weeyaan waxaan ka warhayaa inta gudaha oo nugaasha ilaa iyo doodhays doodhays weyne doodhays yare meesha la yidhaahdo sallaxley ilaa iyo haddii alla waa kuu rooyahay ilaa goob ilaa warweyteeno ilaa qawaaxood ilaa iyo hawdgowrac intaas waa ka warhaya sidaa darteed xooluhu waa guureen wixii nagaadayna aqal baa intaa ku xiran geeliina gelleyba halkaa loogu geeya wax haba yaraatee u tegey ma jiraan dhammaan marka waxa weeyaan horta ummadda ilaahay baa wax deeqsiin karaa ha ahaatee meel la ilaaway oo la iska daayey oo la yidhi waa laga hayaamay weeye meeshaas tan xigta raggii hadda meelihii badnaa aan ka hadlayey sida wargaduud haddii alla waa ku runaya laqlaajisle yoombays qalaanqal haddii alla waa ku runaya meesha la yidhaahdo awr culus intaba waxaa ka jira abaar aada u adag geeli waa le-anayaa biyo la-aan buu le-anaya puntlandna nasiib darro u weeye maanta hadday xooluhu u dhimanayaan biyo la-aan ma garanaysaa sababtay ku tahay baabuurtu waa ku khasban yihiin in baabuurta la khasbo dhammaantood shidaha lagu wada shubo baabuurta xoolaha loo soo garto baabuurrey baanahay ilaa iyo waxa weeyaan haddii loo geeyo reerkii loo geeyo booto bar isagoo yacnaha arigii labu qadaa dad awrtii ay ka dhammaatay baa jida biyihii ma gaari karaan hadday biyihii u dhow yihiin dhanka dhoodida geelasha cadadheere ama soonaha jooga oo dhoodida biyihii way haystaan laakiin baadkii male dadku biyo keliya ma aha baad buu u baahan yahay oo wuxuu u baahan yahay wuxuu yacnaha in timir loo geeyo in buskud loo geeyo in caanboore loo geeyo inuu caqligu shaqeeyaa loo baahan yahay koox yari marka puntland aad bay u baaxad weyn tahay ilaa iyo tawfiiq ilaa bari ilaa iyo magaceedii ama baabuur yaryaar meel ay ka bixi kardha maaha
waxaad ii sheegtaa cudurraa jira xoolaha ku dhacay sidaan ogsoonahay meelaha hadda afhayeenka u tahay oo tulooyinka idil hadda ii sheegtay reer guuraaga u badan yahay xoolaha cudurro kaga dhacay ma jiraan
cudurro badan baa cudar ku dhacay cudurka ku dhacay sanbab baa jira furuq baa jira isma liiq cudur la yidhaahdaa jira wasaaradda horta xanaanada xoolaha haba yaraatee anoo kaga faa'iidaysanaya haba yaraatee wax tabarucaad ah iyo wax magaciisiiya haba yaraatee midna uma keento soo garamaysid waxaa lagu gadaa alaabtii loogu talagalay xoolo dhaqatada magaaladaa lagu gadaa waana tusayaa xanaanada xoolaha ku qoran ma garanaysaa dhowr jeer baan la xiriiray odayaal badan baanu ahayn waxaanu ka helay dee diraacdana waaba iskaba daynayba sababtay ku tahay waa hor baanu uga quusanay ma garanaysa wax noo yimi haba yaraatee ma jiro hadda tuulada awr culus boqol iyo lixdan qoys baa jooga oo lagu soo ururiyey dadkoodiina uu aaday meesha la yidhaahaa bari wax haba yaraatee saakaan waraysanayay wax haba yaraatee u tegey hadday xaq caafimaad tahay hadday xag dhaqaale tahay biyo way haystaanoo matoor iyo waxbay leedahay soo garamaysa raggii wargaduud ka yimi waa kuwaan iyagaad waraysiga ka qaadaysaa war sidaasa cabashada uga jidhaa kii yoombays waa kan kii qawaaxood ka yimi waa kan waxa weeyaan cabashadu horta waa sidaa teeda kale horta ilaahay subxaana wa tacaalaha in laga boqo ilaah loo noqdo la allabaryo aayad ka mida qur-aanka ayaa la beeniyey taasaynu ku ridownay dawladdii waxa weeyaan dhexe oo soomaaliya xilliga ay jidhay baa waxaa jidhay in la yidhi rag iyo dumarku waa sameeya culimadii tiri ilaahay ma simin oo kitaabka ilaahay kuma simin ya waa la toogtay dhammaanto oo waa dareemaysaa hadda waxa weeyaan arrintii noocaas ahaydoo dhacday waxa inuu kugu wacan dhibaatadan waa ayad reer baadiyaha ama reer guuraag waxa weeyaan qofku xoolaha iska badin waa garanaya laakiin inuu beeniyo rugni shanta diin islaam ka mid ah ma wanaagsana xoolaha waa in sakada laga bixiya xoolaha waa in lagu tabarucaada waa in markay leeyihiin shan kunoo neef nin leh maalma habeen dhaweys weersanay wuxuu ahaa toddoba boqol bay ahayd iyaantaan dariska ahayna wuxuu watay boqol marka waxaa ku yidhi anu baabuurkaaniya waa wataa guryana waa ka dhisay xoolahaan ogey ma garanaysa hadda ciyaalku haddii xoolaha ay ka dhammaadaan guryaanu dhisay maxaa dhacayo aduu maxaad xoolihii intii faraleekayd ka qabatay ilaaha bay iga tahay buyi dawladda iyo maamulka iyo madaxda intaba waa salaamayna ana u ducaynaynaayo dad is- muslima weeyaho nin waliba wuxuu shaqayso aakhirada waa helaya annagu isawou ducaynayna taasi taa weye waxaan ka nimi anigu waxaan ka imi meel qubaaxood la yidhaahdo dhulkana waxaan kaga warqabaa shiilaal soomaaliya simay inuu ku dhan yahay takhadow fooq iyagoo saasa baa dalka qaarna la ilaaway qaarna wax lagu la aadaa waxood ilaa ku saddexaad anigu ceelka qubaxood baan joog beelo badan baa joogay weli looma iman lagama soo wardoonin haddaanu nimaadnana n- eh, nalama soo aadin sideedana quwaaxood ninkii yaqaan baa yaqaani baabuur gala ma jiro ayrocootarna wax ma siiso haddii la yidhaaha cunu ayrocootar wax ma siiso baabuurtu waa tagtaayoo ninkii oogaday kasoo gashaa wa- wa- waa tagtaa ha waa baabuur yani fudfudud oo baabuurtaas ay- ay nimanku ku qoryaysaan wey waxaa jooga digsiim xoog leh waxaa jooga geel aan xisaab lahayn laba calaabay ka siman tahay cunno la-aan iyo wixii kale oo hadeer layskaba dayn karo oo dadkii baahidiisii wuxuu qashana waayey wuxuu suuq la soo aadana waayey mucjisada ugu kurulitaa wey yaa daru- dawladda lama xiriirinaan uma iman annagu uma iman waxaanu ugu iman weyne waxaa la yidhi dibiga gawrac weysha gawrac dibiga ha ku quuste dawladdu dhul aanu joo- een, ay tagtay baanu aragno intay masawiratay oo dad iyo dunyaba masawiratay aan koob lagu gororin annaguna saasaanu ku samaysha malaysaan deeqana ilaahay baa bixiya horta ilaahay baanu deeq rabbigii caadil ahaa baanu deeq ka baryayna isagaana siinaya hase ahaatee waxaa ummadda waxbay is- istadha ama dibadha laga keeno ama daakhil laga keene wax puntland dadkeeduna macluul ugu- ula baktiyo dunyadooduna oon ula baktido puntland dhexdeeda ma taal ma taal puntland dhexdeeda ma maqlaysaan waxaanu dawladda iyo maamulka ka codsanaynaa warkaa nin waliba meesha ka yimi in aada ka gudbisaan haddii wax wax la la siinayo ilaahay baa wax siin leh na in la tago oo annagaa geynayna nin waliba guruu ka yimi uu geynayo بسم الله الرحمن الرحيم محمد أحمد عيسى اللي يراهده وحن كإبو ورقدود تولد اللي يراهده تولد ورقدود اللي يراهده دل يدونيو واجب سنعيه waxa uga sii daran haddana oon meelo biyo u raacaan ma leh biyaha ugu sokeeya oo ay soo aadi karaan waa biyo nugaaleed biyo godob baa ugu dhow wadadeedii baa xun baabuur ma mari karno gaariga b- ee, nugaal biyaha ka sorada waa shan boqol oo dollar ee, riig xun oo laga qudayey yaa baraagii faaruqiyey oo taas laaligeed halkaa oonka ugu xun halkaasay naga soo gaadhay wax biyaha uu keenaya oo haddii aanu ka hadlayna ma jidho baraag keliya oo dhuraal ku jiro hal boote ku jiro magaca ilahi baan lahaa kuwaasna waxay ahaayeen odayaasha reer guraaga ah ee gobolka nugaal isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaay ee khiyaartana dhegaysanaysaay sarukac ayaa ku yimid qiimaha kalluunka magaalada boosaaso xilli abaare xoogan ay ka jiraan dalka taasi oo hoos u dhac ku keentay qiimaha la kala sisto xoolaha haddaba warbixintan waxaa inoo diyaariyey oo boosaaso inooga soo diray wariyaheenna xasan haykal kalluunka oo ah kheyraadka baddeena ku jira lehna faa'iidooyin fara badan ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanaya iibka iyo cunista kalluunka gaar ahaana suuqyada kalluumaysiga ee magaalada boosaaso halkani waa xarunta nagfish waa suuqa keliya ee kalluumaysiga ee lagu kala iibsado kalluunka waa goor subaxnimo ah waxaana xilligan kusoo xirtay doonyo fara badan oo ah nooca yaryar ee kalluunka keena buuqan iyo tuguxankan aada maqlaysaan waa dad xilli aroor ah iibsanaya kalluunka iyagoona iswadaarsanaya qiimaha kalluunka la kala siisto haddaba tan iyo markii ay abaarta ka jirta deegaanada puntland ay saameyn ku yeelatay xoolihii laga keeni jiray miyiga cadka iyo caanaha waxaa sarawkac uu ku yimid qiimihii kalluunka la kala siisanayay oo cirka isku shareeray waxaana adkaatay helista kalluunka qiimaha halka xaba ee kalluunka ayaa waxaa suuqa boosaaso lagu kala siisanayay laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka markii hore la kala siisanayay boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah iyo inta u dhexeysa konton kun lixdan kun toddobaatan kun iyo wixii ka hooseeya axmed maxamed ciise axmed gurey waxa uu ka mid yahay shirkadaha kalluumaysi ee kalluunka ka ganacsada kalena wareega kalluumaysatada yaryar ee ku sugan suuqa kalluumaysiga ee nagfish ee magaalada boosaaso waxa uu sheegay in uu jiro tartanna suuqa kalluumaysiga ah iyo sidoo kale saruukac ku yimid kalluunka
aad iyo aad si aan caadi ahayn baa loo iibsanaya waayo waxaad ka dareemaysaa xeebta boosaaso hadda aad taagan tahay kalluunka waa la isku haystaa ama waxaa ka jira tartan weyn oo qof kasta oo ganacsigiisa ku jira wuxuu doonayaa inuu kalluun helo oo uu markaa dadkii la macaamilaya macaamiishiisii deegaanada soomaalida jooga u gudbiyo qiimihiisu sarakac buu sameeyey aad iyo aad buu sarakac u sameeyey oo xilliga hadda ah waayo shaygu markuu dalab leeyahay dee qiimihiisuna waa kacsan yahay wax kalluun oo xeebta soomaaliyeed ama ku baadaya ama ku ma jiro habeenkii haddaad saddex saac keento waa lagaa iibsanaya
sacdiyo waa dadka ka ganacsada kalluunka waxay fadhiisataa bartamaha suuqa gaar ahaan xeliga badda waxa ay kalluunka ay kala wareegtaa dhallinyarada baxaarida ah ee kalluunka soo jilaabta dabadeedna waxay kasii iibisaa hoteelada maqaayadaha iyo sidoo kale dadka suuqa kalluunka usoo doonta xilligan kalluunka boosaas aad buu u qaalisan yahay helidiisna way yar dee see loo iibsanaya kalluunkii waa qaali badina waa laga leeyahay waxaa keenay saamaynta bad iyo berriba waa saamaysa haddee markii berrigu abaar iyo badduna abaar bay noqonaysa dee xoolihaa waa dhammaadeen kalluunkaasaana la cunaaya saasaa qaaliyeen ana macmiil baan siinaa waxaan siinaa laba boqol iyo konton saddex boqol boqol toddobaatan siddeetan ha anagu waxbaan ku darsanaa marka hore waxaan siin jiray boqol iyo konton lixdan konton waxaasaan siin jiray boqol iyo konton saddex boqol toddoba boqol siddeed boqol wax walba waa leeyahay ha shacabkii waa batay dee xoolahaas dadka waxa cunno u ah kalluunkaasa cunno u ah si la mida sacdiyo ninkan dhallinyarada ah waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kalluunka qasha xirfadiisu waa qaliinka kalluunka jarjaridda iyo hagaajinta kalluunka waxa uu ii sheegay in markii hilibka xoolaha lagu arkay xanuuno badanna uu batay isticmaalka kalluunka dadkuna maalinba maalinta ka dambaysa ay aada usoo badanayeen iibsashadooda kalluunka hadda xoolihii maaragtay sida xanuunka ugu bilad abaarihii ay u dhaceen kalluunkii hadda loo soo batay waayo xoolihii ayagoo markaa seelada joogaabay hore ay ka dhimanayaan ilaahay maaragta hanaga bixiyo abaarta laakiin hadda si wax sawaxan leh waxaa loo cunayaa kalluunka boqolkiiba siddeetan waaga hore bari waxaa laga cuni jiray maalinta jimcaha keliya la cuni jiray magaalada dhan waxay cuni jirtay maalinta jimcaha laakiin hadda maalin walbo maalin walba talaadaha la wada gastaa waa la ilbaxay talaadaha la samaysanaya waa la dhiganayaa ninka wuxuu qaadanaya wuxuu isku cunaayo uu qaadanaya kalluunka hadda marka galab ilaa habeen suuq waa awal waagii hore laba sacba suuq waa xirmi jiray hadda habeenka haddaa imaata kalluun waa helaysaa haddaa duhur imaata waa helaysaa haddaa subax imaata waa helaysaa kalluun cadaanka ayu nooc wax walba nooc walbana waa baranay alxamdulilah maasha allah aniga dadka magaalada awqalaa waa dhoofiyaa ilaa garoobe qarno goboladana waa geynaa alxamdulilah kulley waa lagu nimcaysan yahay ilaahay mahdiis wey
waxaan ka mid ahay naaquudayaasha doonyaha yaryar ee kalluumaysatada ee magaalada boosaaso waxaan wadaa laashka loo yaqaano folfayaasha waxaan saarnaa tallaagada yaryar oo loogu talagalay in barafka lagu keediyo laguna guro kalluunka marka aan soo jilaabano waxaan maqnaanaa celcelis ahaan ilaa iyo hal usbuuc waxaan mararka qaar aan la kulma caqabado ay ka mid yihiin dabaylo xoogan iyo in sidoo kale libaaxyo waaweyn amaba kalluunka noocyadiisa kala duwan ee ku jira gudaha badda qalabka iyo shabaagadihii aan ka kulumaysan jirnay mararka qaar ay dhibaato u geystaan taasina ay sababto mararka qaar inaan iska soo laabanno annagoo aan waxba soo helin sidaasi waxaa jarjar u sheegay cabdisalaan maxamed cawada oo ka mid ah laashishlayda kalluunka keena xarunta nagfish ee magaalada boosaaso waxaan baxnaa adugu ilaa marba waasi maalin mar waxaan baxnaa tobanka subaxnimo oo afarta saac maalmeed ah subaxnimo mar waxaan baxnaa afarta galabnimo oo tobanka saac oo galabnimo ah hadda si weeye hadda meesha aad u baxaysid safarkaaga ay ku xiran tahay iyo meesha rabta inaad gaadhid shan casho afar casho lix casho hadba in baan maqnaanaa de waa iska nasiibu xilku wax go-aan ma jiraanin marba waxbaad la kulmaysaa mar waxbaad waayeysaa mar waxa weeye wax fiican baa ilaahay soo siinayaa caqabado waa jiraan caqabado badan baa jira waxa weye marba waxaad arkaysaa dabaylo oo waxa weeye dhacaya oo dabaylo aadan xamili karin oo baalkiisa kuu qaban karin mar waxaa imaanaya dee wax ka tabar yar baad wadataa adugu kalluumo iyo libaaxyo waaweyn baa imaanaya mararka qaarkood oo shabagii kaa duuduubaya kaa googoynaya caqabado badan baa iska jira yeelkeena waxa weeye de kolley annaga nolosha iyadaa ku xiran oo wax kastoo yimaad inaanu maarayno baanu ugu talagallaa dhanka kale waxaa walaac xoogan oo kalluumaysatada ka haysta doonyaha jariifka ee ku sugan xeebaha puntland mararka qaarna usoo dhowaada meelaha ay doonyaha kalluumaysatada ay ka dilaataan haddaba walaacaasi intuu la egyahay waa kan mar kale axmed gurey oo ka mid ah shirkadaha ganacsi ee kalluunka ka iibsada kalluumaysatada yaryar ee nagfisha waxaana uu sharaxaad uu ka bixinayaa arrintaasi iyo saameynta ay ku yeelatay
soomaalidu markaad eh, isku celceliso eh, badac kalluunka inkastuu kala nafci badan yahay laakiin soomaalidu waxay aad u daneeyaan kalluunka madow ee la yidhaahdo tono fishka la yidhaahdo kaasay aad u jecel yihiin kalluuno badan oo kale oo iyada kaa kasii eh, wanaagsan ama ka quality fiican baa jira laakiin soomaalidu waxay aad u daneeyaan in kalluunka madow ee la yidhaahdo tono fish ee korka mara iyo faraska sahre cali waa gabar ganacsato ah waxay maqaayad ku leedahay gudaha magaalada boosaaso waxaan la kulmay xilli ay shiilaysay kalluunka waxaan wax ka weydiiyey qiimaha laga soo siiyey kalluunka iyo qiimaha ay iyadu ka siiso macaamiisheeda
kalluunkaad waa een, waan shiilaa hilibkii dadka way nagu naceen kalluunkaasa aada loo xiiseeyaa loo cunaa ilaa iyo kowda horeyba ka dhammaadaa haddana habeenkii waa u dubaa cashadaa lagu cunaa waxaan kasoo qaadaa nafish qiimaha laga siiyana hadda aada buuba igu kacaybo awal raqiis bay ahaan jira hadda saan malayan malayan shan boqol waan kusoo qaadaa sidii neefka xoolaha camal baa hadda loo gurguriyaa meheradaan keenaa dib waa sii shiilaa markaasaan kasii dariiseeyaa de xabadii soddon iyo shan baan siiyaa ama hal doolar iyo bar cunista kalluunka ayaa waxaa la sheegay in faa'iido badan uu u leeyahay jirka bini'aadanka iyo sidoo kale cudurro soo wajaha dadka sida maskaxda wadnaha maqaarka difaaca jirka lafaha iyo wixii la mid a waxaana la sheegay in cunista kalluunka laga helo fiitamiino fara badan kaasina wuxuu ahaa dhegaystayaal xasan haykal oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada boosaaso barnaamijku waa caawiya daljir waxaad nagala socotaan dhammaan efemada daljir jaaliyadda puntland ee dalka denmark waxay wadaa gurmad loogu gargaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku sugan qaybo ka mid a puntland guddoomiyaha jaaliyadda denmark ayaa waxa uu radio daljir uga warramay gurmadyadaasi ay wadaan dalka dibaddiisana ay ka wadaan guddoomiyaha jaaliyadda puntland ee denmark waxa uu ka warbixiyey gurmadka ay halkaasi ka wadaan iyo aruurinta lacagaha dadka tabaalaysan loogu talagalay siciid daahir dhimbil guddoomiyaha jaaliyadda puntland denmark waxaa waraystay xasan haykal oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso bismillahi raxmaan raxiim waa maasanta waale horta marka hore waxaan salaamaya dhammaanba idaacadda dalj adiga iyo idaa horwadanada idaacadda daljir iyo dhammaan shacabka puntland ay dhegeysanaya dabcan abaartu waa mid baahsan oo soomaaliya dan ku baahday waa mid dadkii ka dhigtay maxaa la yihahdaa dad wada mashquula oo dadkii ayan haynba maxaa la yihahdaa markaad fiirisid in dadkii si fudud loo heli jiray awal oo dadka ay ku mashquulsan yihiin yani hoos ahaan dayil hoos ahaan iyo degmo ahaan iyo gobol ahaan iyo gacansi kastaba marka runtii dalada isguddo ay kamid tahay jaaliyadda denmark oo ay ku doodeen dhowr jaaliyadood oo reer puntland ah lacag aduu qiyaastii sideedka oo dollaradhow ciyaadhow usoo direen meesha la yidhaahdo puntland walow maaragtay lacagta toddoba kun iyo afar boqol ay koontada ka baxday ay dalada ku leedahay magaalada garowe shaqo daadan waxaan dhihi karaa gurmadkaasi waa gurmad bilow ah maaha gurmadkii loo baahnaa maaha in karaa xilligan dadka reer puntland dhibaataysan iyo dadka soomaaliyada kale oo aan intaan ognahayba kusoo baxay deegaanada marka arrinta way socotaa maryland bay wax marayaan dal kasta inuu gurmud oo ka soo biyo kabacdina markii gurmudkan soo dhammaado magaca balada sidii ay ku fasaxdo maxaa la yidhahdaa magaceeda dhaqaalaheeda ku gaaro dalalka aan ku dalalka aan qaarada yurub kamid ah oo degan oo dadka reer puntland ay ku nool yihiin saaqaana waa ku socdaa sidoo kale dalalka ka baxsan yurub america iyo australia iyo asia iyo africa oo dad xoog badan reer puntland oo ka badan dadkan yurub degan kana dhaqaalo badan kana tayo fiican baan dhihi karraa inay laftigoodu arrintaas u istaagaan oo aan maanta cidlo kala harin marka halkaas arrintu su-aasha raba inaa ku weydiiyo waxay tahay muxuu yahay marka doorka jaaliyadaha ee soomaaliyeed ee puntland gaar ahaan jaaliyadda denmark ay ka qayb qaadanayso abaarta ka jirta deegaanada puntland ilaa iyo hadda lacagihiida soo gaaray sida aad sheegtay meelo badanna kasoo ururseen qorshuhu muxuu yahay marka maxaa xigi doona
wallahi waa su-aal fiican runtii waxaan u malaynayaa hadda arrintaas hadal kala taagna maanta dadka reer puntland dadka soomaaliyeed dadka yeelkaaba dhimanaya oo dhibaata ay ku habsatay marka dadku abajaaliyeed ha ahaadeen abayeen ahaan way ku baraarugsan yihiin in maanta la istaago oo dadkii wixii la heli karo iyo dhibaatooyin badan ay iska jiraan oo iska joogto oo iska socda oo jaaliyadu kama marra amaraha keliya kama shaqeeyaan dowladdu waxyaalo badan iyo mashaariic badan oo la soo weydiiyo baaxintii tabax ayaa ka qayb qaadanaa marka dadku waa u diyaar in arrintaas ay ka jawaabaan dalada sida dalalka guddahooda ee aan kuu sheegay sida dalalka norway denmark germany austria switzerland holland iyo wadamada wadamo jaaliyada iyadana kamid ah sida wadamada maxaa layihahdaa finland iyo faransiiska halkaas wadan oo daladan iskudo hadda dhammaantoodba wadaag ku ah inay ka qayb qaataan sidoo kalena dalalka ingiriiska iyo sudan baanaanu waa gaaraya ilaahi wuu ku socdaa marka annaga hadda waxaanu wadnaa alaabil dhinac kale oo marra kore oo dalalku ay kor arrinta ka dushqaraynayso marra waxa weeye dalalku iyagu ay daldal u qaadeen ay socdaan marka waa arkaynaa ayayda dalka kale uu hayo soo marin doonaa kodoa ku sheegay oo dalada ay leedahay
waayahay soomaalida waxay ku maamaadaa guddoomiye dhiciska inta muddada loo soo sido baktiya marka idinka ka jaalid ahaan maadaama aad dadaalkaas ku jirtaan ee gurmadka ee abaaraha goormo ayaad soo gaarsiineysaan dalka gudihiisa iyo gaar ahaan dadka ee abaarta ay saameysay ee ku sugan deegaanada baadiyaha ee u dheer tahay cudurada iyo sidoo kale xoolihii ay dhammaadeen dadkana ay hadda ku daba jiraan inay dhintaan goorma aad soo gaarsiineysaan gurmadkiina qorshahaase aada ugu talagasheen inaad ku bixisaan gurmadkiina ma biyodhaaminba ma raashinba ma noocyo kala duwanba qaab noocenka noocee ahbaa u bixinaysaan gurmadkiina sideese u bixinaysaan nidaamkee u maraysaan
waa su-aal fiican runtii horta marka sidaan kuu sheegayba dalada guud iyo dalalka farabadan aan tirinayay inay iskuma jawaab bixiyaan waa waxa noo qorshaysan oo aanu hadno laakiin ka dal ahaan annagu si aanu wax la taaban karo iyo jawaab cad u bixino waxaanu anagu hortaa ku talagalnay inaanu lix iyo labaatanka bishaan haddii ay nagu dheeraatana kowda bisha abriil waxaanu haynaynan sidayno insha allah maaha hadalkaasi ma noqonayo hadal liri wuxuu noqonaya hadal cad
hagaag barnaamijku waa caawiya daljir magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud waxaa ka dhacay banaanbax roob doona oo ilaa khamiista socon doona sida warbixinta warkan uu caabud waaq inooga soo diray ayaan le cabdulaahi jaamac
banaanbaxan oo ahaa allabari iyo roobdoon ayaa waxaa soo qaban qaabiyey culamaa udiinka degmada caabudwaaga waxaana ka qayb qaadanayay ardayda dugsiyada qur-aanka iskuullada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana culammadu ay sheegay inuu socon doono ilaa khamiista culamaa udiinkii goobta ka hadlay ayaa alle ka baryay inuu naga dulqaado abaarta ka jirta soomaaliya ee saamaysay dad iyo dunyo iyagoona ummadda islaamka ugu baaqay inay iscafiyaan ilaahow raxmad cadkeenta ilaahu noogu dhig ilaahayow codka madar naga sii ilaahu carrada maslaxay nabadgelyo naga sii ilaahu macmuudnimadaada mulknimadaada nugu cas adeew ilaahow adee xoogaa xalaadaada difci xayirooba xaalifkeeda dhulkii xaaladaawalaba ilaahu ma kuya dhacdo ilaahu dhacwanaaji gacanaha foorariya sidaas gacanta aan u bedelnay ilaahay dhibaatadiina haysay inuu naga bedelo oo wanaag u bedelo markii dhibaato ilaahu iga qaadaad leedahay gacanta waa la foorashaa ilaahu colaada iyo abaarta iyo cudurka ilaahu naga dulqaad ilaahu colaada iyo abaarta iyo cudurka naga dulqaad soo daciif ma nihin aan waxba qabsan karin ilaahay soo kanqanigaa wax walba awooda ma naha ilaah wadaan ku baryayna ilaah waxba ma awood ilaah awood ma lihi السلام يا رسولي دائما عليك يا حبيبي
ugu dambayntii ayaa waxaa goobta ka hadlay macalin sugaal cali guuleed oo ka mid ah culamaa udiinkii soo qaban qaabiyey isu soo baxan
waxaanu ku aragnay dad aad u dhibaataysan waxaanu ku soo aragnay ari iscunay xoolo iscunay baa aragnay waxaanu aragnay geel suuqa wareegaya
xayalla cabdulaahi jaamac radio daljir magaalada caabud
maamulkii iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee aflax ee magaalada burtilla ayaa maanta guddoonsiiyey dad tabaalaysan deeq raashin ah deeqdan ayaa la gaarsiiyey labayo toban qof oo barakacyaal ah oo ku nool degmada burtille waxaana deeqdani guddoonsiiyey dadka tabaalaysan maamulaha dugsiga aflax cabdicasiis cabdinaasir xaashi waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisi ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئة اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى سوق كيني هل كان أندوني إننا كل بحنه فشنت والرعاضة ودون السينما أي سوسة دقيستين لو تلقى دون ساكين إلا سيو marka maamulka madrasada aflax ayaa arrintaasi loo soo wakiishay dadkaas marka masaakiinta ah oo aan raashinkaas waan soo gaarsiinay saddex boqol oo doolar lacagtaas ahayd markay soo u gaartaan u sameyno kow iyo toban niic min haaf niic bur ah niic beris ah niic sokor ah iyo iyo xabad saliid ah kow iyo toban qof ayay u gaadhay marka ilaahi subxaana watacaala dadkii raashinkaas soo sadaqaystay ilaahi subxana wataala ha ku afarxo oo ha u barkayo waxooda anaguna kuwii xilkooda ku guulaystay oo sidii maarata xaqaheed u maarata u bixiyey oo dadka masaakiinta u gaartay allah naga dhigo marka insha allahu tacaala sidaas aya maaratay qof walba wuxuu leeyahay caado saliida niic bur ah bariis iyo sonkor ayuu leeyahay qof walba oo wada sii eg marka xaqaas waa usinay marka sidaas maaragtay warbaahinta way naga joogtaa dadka dhan way naga joogaan rag badan baa naga jooga maaragtay hawsha goobjoog ah marka sidaas finaantaas aan ubixinay hawlahaas
waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka caawa iyo daljir ayaan soo gaarnay akhyaartana dhegaysanaysahay golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle oo ka kooban konton iyo laba wasiir wasiir doorayaal iyo wasiir ku-xigeenno ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada jowar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle munaasabada dhaarinta golaha wasiirada waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo sidoo kale mas-uuliyiin baarlamaanka maamulkaasi ka tirsan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu soo bandhigay qorshaha dowladdiisa ee afarta sane ee soo socota cadaaladiisii ka mid ahaa haddii aan la helin nabad dhab ah sidaa darteed baadigoobka sidii loo helin sidii loo xasilin lahaa amniga waa mudnaanta koowaad ee xukuumadda hirshabeelle muddo gaaban gudaheed waa inaan deegaankeenna kaga soo saarno deegaan uu muwaadin kasta ee ee wanaagsan ku noolaan karo ku shaqaysan karo kuna dhaqdhaqaaqi karo baqdin la'aan hadafka guud ee xukuumaddu waa in la abuuro dhammaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyadoo lagu salaynayo hiigsiga fog iyo istaraatiijiyadda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo midka guud ee dalka himilada xukuumadda ee ku aadan kobcinta dhaqaalaha iyo waxsoo saarka beeraha waa in dib loo soo celiyo shuruucdii beeraha kuwa cusubna la sameeyo lana meel mariyo himilada dowladda ay ku aadan horumarinta xoolaha waa in la sameeyo shuruucda caafimaadka xoolaha lana waafajiyo tan u degan qaranka in la helo shaqaale tayo aqooneed u leh caafimaadka iyo xanaanada xoolaha himilada xukuumaddu waa kow in la howlgeliyo lagana faa'iidaysto dekedaha macmalka ah ee jira xukuumaddu waxay ku dhaqmi doontaa siyaasad ku dhisan dhowrista xuquuqda iyo nolosha maxbuuska iyo diyaarinta maxbuuska iyo u diyaarinta maxbuuska inuu waxtar kula soo laabto bulshada himilada xukuumadda ee la xidhiirta arrimaha diinta waa dhisidda bulsho ku dhaqmaysa diinta islaamka kana fog xagjirnimada si himiladaas loo gaaro xukuumaddu waxay suurto gelinaysaa in hirshabeelle yeesho gole culamaa u diin
guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii caawa iyo daljir barnaamijku wuxuu idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada garowe waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi maxamed maxamed lakiman waxaadna ka dhagaysanayseen dhammaan efamyada daljir iyo bogga internetkaana ku leenahay daljir dot com intaan barnaamijkan oo kalea ku kulmi doono saaxiibayaal dhegaystayaal nabadgeliyo